xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka soomaaliya oo waraysi gaara siiyey wakaaladda wararka ee shinwa ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si diiran u soo dhoweynayso go-aanka dowladda kenya ay dib ugu furayso xawaaladaha soomaalida oo horey u hakisay waxaan kala hadalnay dowladda kenya marar kala duwan si ay dib ugu furto xawaaladaha soomaalida waxaana aaminsannahay in dadaalkeennii uu hadda midho dhalay sidaasi waxaa yidhi xildhibaan dalxa oo wakaaladda wararka ee shinwa la hadlayey master dalxa ayaa sidoo kale soo hadal qaaday gidaarka dowladda kenya ay ka dhisayso xadka kala qaybiya dalalka soomaaliya iyo kenya waxauna sheegay in uu ugu baaqayo xukuumadda nairobi inay la timaado istraadi hannaan kale maadaama derbiga ay dhisayso uusan dan ugu jirin labada dowladood iyo shacabka labada waddan ku dhaqan hadalka dowladda soomaaliya ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxweynaha dowladda kenya uhuru kenyatta uu ku amray bangiga dhexe ee kenya inuu la yimaado hannaan kale oo looga hortegayo tuhunkooda oo aan ahayn in la joojiyo xaawilaadaha soomaalida ee gudaha kenya ku yaalla bishii abriil toddobadeedii ee sanadkan ayay ahayd markii dowladda kenya ay xirtay xawaaladaha soomaalida ee dalkeeda iyadoo sidoo kale hakisay akoonnada ama xisaabaadka oo xisaabaad fara badan oo ay leeyihiin shakhsiyaad qaarkood ay soomaali yihiin oo dowladda kenya ay ku eedeysay in taageero dhaqaale ay siiyaan dhaqdhaqaaqa soomaaliya ka dagaalama hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa horey dowladda kenya ugu baaqay inay dib u furto xawaaladaha soomaalida ee xayirtay maadaama ay sheegeen in nolosha dad fara badan oo soomaaliya oo gudaha dalka ku dhaqan ay ku tiirsan tahay lacagta dalka dibaddiisa looga soo diro